laba caruura oo da'doodu ahayd laba sano jir iyo afar sano jir ayaa toddobaadkii hore u geeriyooday cudurka jadeecada labaiyo labaatan kale oo da'doodu u dhexayso hal sano ilaa iyo shan sano oo ay jadeeco hayso ayaa hadda lagu daweynayaa cisbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee banaadir sida uu rediyo erga u sheegay doctor maxamed cabdiraxmaan cumar oo ah madaxa qaybta jadeecada ee isbitaalka wuxuu sheegay in cudurka jadeecada uu kusii faafayo degmooyinka gobolka banaadir sababtana ay tahay faafista jadeecada in qoysaska inta badan aanay ilmahoodu ka tallaalin marka loo sheego in ay tallaalaan oo qaarkood ay diidaan waxaana uu tilmaamay in sanadkii hore ay qaabileen boqol iyo labaatan kiis oo jadeeco ah laakiin hadda ay u muuqato mid tiradaasi ka badan maadaama toddoba bil oo sanadkan ah isbitaalka la keenay boqol sagaashan iyo sagaal kiis oo jadeeco ah markii labada kun tobani toddobada loo fiiriyo labada kun tobani toddobada waxay u badnaayeen qaxootiga oo i d b-yada degan laakiin hadda waxaa dareemay kaysaska degmooyinka xamar districtyada xamar inay u badan yihiin gaar ahaan degmada hodan dayniyle iyo dharkeynley waa degmooyinka ugu badan iyo wadajir kaysaska ugu badan oo jadeecada isbitaalka la keeno maxaa sababa islada in degmooyinkii gobolka banaadir ay ku bataan
waxaa dareemay badankood caruurta la keeno markaan warbixintoodii aruurino badankood inaysan talaal jadeeco aysan qabin badankood caruurta caruur waxaa arkay talaaladii kale qabay aan talaalka jadeecada aysan qaadan inay jadeeco ku dhacdo marmar waxaa arki kartaa cilmo qaar talaalka jadeecada waana for example sagaal bilood jadeeca waqtiga sagaal bilood maamada waxay aaminsantahay in sagaal bilood cunugeeda jadeeca la siiyo laakiin magaalada outbreak hadduu ka jiro waxaa fiican in markuu lix bilood cunug yahayba in la siiyo ilma qaara waxaa arkay talaaladii hore intay soo qaateen toddoba bilooduu jiraa jadeeca ku dhacday hadda for example cunug yaroo shalay la keenay qeybta talaaladiis kale waa lasoo siiyey laakiin wuxuusan haysan talaalkii jadeecaduusan qaadan waana toddoba bil saa darteed hooyada waxay la sugaanay in m c h ka ay geyso ay soo talaasho sagaal bil markuu gaaro marka badankood qaarkoodina maba ilmahoodii talaal maba qabaanba marka waa dareemay badanaa ilma aan la talaalin arkee ilmaha badanaa la talaali inay jadeecada ku dhacdo waaba adag taha waa yar tahay mana badna for example hadda riboodka markaan fiirino oo kale kaysaskan la talaalina ugu badan kays aan talaal qabin waa kaysaska ugu badan hadda markaan kasoo bilowno sanadkan oo kale bishii janaayo kaysaska ugu badnaa jadeecada la keenay isbitaalka waxay ahaayeen afartan iyo laba kays bishii february lix iyo labaatan kays bishaas janaayo afar labaatan afartan iyo labada kays la keenay afar ka mid a naga dhimatay february oo kale lix iyo labaatan kaysaa la keenay laba ka mid a naga dhimatay maarso oo kale afartan iyo afar kays oo jadeeca qabaana isbitaalka la keenay laba ka mid a naga dhimatay abriil oo kale toddobiyo labaatan kaysaa la keenay hal ka mid a naga dhintay may oo kale waa shan iyo labaatan kays oo jadeeco qabto laba ka mid ah bisha juuna ugu fiicnayd labaatan laba kaysaa la keenay wax kaysna nagama dhiman bisha julaayo hadda toddobiy toban maalin sii maraysana saddex iyo toban kays inta hadda sanadka cusub waa laba boqol oo kays boqol sagaashan sagaal kays hal kaysaa ka dhiman iyo koo iyo toban cunug oo dhimasho ah markaa fiirisid degmooyinka ugu badan laga keenayana markaan fiirin hadda for example bisha janaayo oo kale degmada ugu badnayd waa degmada hodan afartan laba kaysoo jadeeca la keenay lix iyo toban ka mida waxay ahaayeen degmada hodan degmooyinka kusoo xiga waa dharkenley iyo daynila bishii february markaa fiirisid oo kale sidoo kale degmooyinka ugu badan waxaa ka mid ah degmada hodan ilaa toddoba kaysa laga keenay waxaa marmar ah soo geli karto lower shabeelle gaar ahaan ceelasha iyo iyo tabeelaha iyo ayagana firkooda kaysaska meelaha laga keenay u badan yihiin bishii march oo kale sidoo kale degmada hodan ilaa lix kaysa laga keenay waxaa ka badneyd bishaas dharkenley oo sideed caruur oo jadeeco qabta laga keenay bishii markaan fiirino bisha oo iisheeg abriil markaa fiirisid kaysaska ugu badnaa sidoo kale waxaa laga keenay degmooyinka wadajir ilaa lix kays degmada hodanna shan kays markaa intoodii aa fiirisid bisha oo bisha may markaan fiirino oo kale wardhiigley afar kaysa laga keenay wadajir lix kays degmada hodanna saddex kays lowr shabeelle oo ceelasha iyo tabeelaha iyo meelahan dhanna waxaa laga keenay kaysas gaar ahaan ceelash ilaa afgooye kaysaska ka yimid ilaa sideed kaysay ahaayeen bishii may bishii juun degmada hodana ugu badneyd toddoba kaysaa laga keenay degmooyinka kale marka la fiiriyo wadajir iyo waxaa ku xigay daynile marka waxaa dareemay muqdisho inay geeda jadeecada ay ku badan tahay boqol sagaashan iyo sagaalkaas kays waxa waxaa laga keena gobolada lobar shabeellaha waa wax yar dadka bukaanada kula jira isbitaalka waxaa ka mid a nadiifo maxudiin axmed oo ka timid degmada hodan ee gobolka banaadir waa lix labaatan sano jir hooye u ah laba caruur ah waxay hadda isbitaalka ku haysaa gabadheeda oo saddex sano jir ah oo ay isbitaalka keentay axaddii bishan oo ay taariikhdu ku beeganeed labaiyo labaatankii waxay sheegtay in gabadha korkeeda ay ka soo baxeen nabro sidoo kalena qandho daran ay ku aragtay waxaa kale oo ay sheegtay inay ku aragtay dibnaha oo casaaday nadiifo carruurteeda horey uma aysan talaalin sababtana waxay ku sheegtay inay u haysatay in talaalku yahay kan keena cudurrada ku dhaca carruurta cudurka jadeecada ilmaha iiga dhacday hadda alxamdulilaahi xoogaa waa roon yihiin alxamdulilah hadda waa roon yihiin dawaa la siiyaa dawadooda ay qaataan aad bay usoo roonaanhayaan ayadoo matagii shubankii kasoo kabsatay jadeecadaa ku dhacday isbitaalka waa timid hadda waad ku jirtaa maxaa lagu qabtay ilaa hadda maxaa lidin siiyey waxyaabaha sida isbitaalka idinla shaqeeya maasha allah si fiican daawo fiican ayna siiyaan wixii een, ayaga kalaankooda waana caawiyeen waana daweeyeen ilaa iyo haddana dawadii waa nal ku wadaa markii kow calaamado nooceeha ku aragtay ilmaha qandho een, sida hergabkii oo kaleeto qandho saa'ida een, diif indhaha oo biyeynaya afka oo gaduudan cudurro noocaasaan ku arag kabacdi markaan dareenay waxaa inay jadeeco tahay isbitaalkan keena saasaa jiif nala kugu qoro nala ku jiifiyey
marka hadda talaalkii iyo wacyigelintii socon jirtay ee, deegaankaaga ee, ma soo gaarin miyaa markaas
Waa- waa soo gaareen laakiin tallaal ilmaha waxna waa qabaan waxna ma qabin waxay xustay oo ay tilmaamtay in hadda ay soo roonaanayso gabadheeda oo qandhadii badneyd ay ka jabtay markii dawooyin la siiyey bukaanada ay hayso jadeecada ayaa badankood laga keenaa degmooyinka hodan iyo dharkeenley sida uu ergo u sheegay dictor maxamed wuxuu tilmaamay in sababta ay degmooyinkaasi uga badan yihiin ay tahay iyadoo dadka ku nool ay sheegayaan inaysan caruurta qaadanin talaalka jadeecada talaalka ayaa la bixiyaa hase ahaatee weli waxaa muuqata wacyigelin la-aan la xiriirta qaadashada talaalka oo dadka qaar aysan ku baraarugsaneyn inay carruurtooda geeyaan xarumaha caafimaadka si loo talaalo xabse faarax maxamed oo degan xaafadda kaawakoday ee degmada dharkenley waxay qayb ka tahay waalidiinta carruurta kula jirta isbitaalka banaadir waxaa jadeeco uga dhacday wiilkeeda oo laba sano jir ah waxayna isbitaalka soo gashay afar cisho ka hor waxay xustay in carruurteeda oo waaweyn ay dhammaantood talaashay balse midkani aanay talaalin wiil aan indhalo oo cabdiraxmaan cabdiwaxdilaahi haddana waa ii fiican sida aan u keenay hadda waa ka rooyin maada laba maalin waay
cunuga sidee loo qabtay ma habeenkii la qabtay ma maalin la qabtay
cunuga waxaa la qabtay adigu shan maalin soo xanuunsan oo isbitaalka dhaa kala soo baxay aa inta keenay daawooyin iyo fareenbooyin marka lagu sina hadda sida waa rooyin gobolka banaadirna degenaani wax oo sababsad malaan waxaa iska imaada waay. naas la elisi iyo daawo
xabse oo carruurteeda keligeed korsata waxay dukaan bagaasha lagu iibiyo ku leedahay suuqa bakaaraha halkaas oo inta badan maalintii ay ku maqan tahay si ay nololmaalmeedka qoyskeeda u dabarto sanadkii hore waxa ay saraakiisha caafimaadka isbitaalka sheegeen una xaqiijiyeen ergo in cudurka jadeecadu ka badnaa ku badnaa xeryaha lagu barakacay badankeed waa caruur een, markaa weydiis warbixintoodii caruur aan talaal qaadan hadda qaybta waxaa jiifo maamo afar cunug ay dhashay afartooda cunugba waxay u wada jiifaan jadeeco waa weli waa meel isbitaalka u dhow ay ma- degmada hodan ay degan yihiin meel ka fog xitaa ma ahan qaar ka mida talaaladii kale ay soo heleen maadaama magaalada outbreak ka jiro bisha lixaad markay maraayeen annaga hadda waxaa noo qoran guidelinekeenii ku qoran ama wadanka guideline ahaan waxaa ku qoran cunug haddiiba magaalada jadeeca ay ku jirto cunug lix bilood markuu gaaro in jadeeca laga talaalo saa darteedii ma cunugii asoo lix bilood jiray jadeecada kusoo dhacay talaalkii hore wuu qabaa laakiin awaar hooyadii uma ahayn ilaa sagaal bilood inay sugatay sugane cunugii marka jadeec ahaana loo keenaa ilmo yaryaro waxaa arkaya lix bilood ka yar xitaa hadda habe- xalay me habeen hore isbitaalka waxaa qaybta ku dhintay cunug yaroo shan bilood jiro isbitaalka waxaa loo keenay nafaqadaro asagoo malnutrition ahaan loo soo seexiyey complication malnutrition qaybta nutritionka nafaqadarada asagoo jiifa ee jadeecada ku dhacday dan qaybta jadeecada loo soo transfer gareeyey qaybta jadeecada marka la keenana cunugii maalmo kadib habeen habeen waqti dambe wuxuu develop gareeyey respiratory distress naqaskiyaa ku dhigay qaybta i c uga loola orday sideed saac habeenimay ahayd waqtiga tobanka saacna oo aroortii horena wuu- wuu naga dhintay dhakhaatiirta caafimaadku waxay dadka ku nool degmooyin gobolka banaadir ay sheegeen inay ku baraarujiyaan in carruurta la talaalo hase ahaatee waalidiinta qaar ee aan kula kulannay isbitaalka banaadir waxay sheegeen inaanay arkin cid u timaadda oo talaal ugu yeeraysa xiriir aan la sameynay dhinaca wasaaradda caafimaadka ee talaalka iyo sidoo kale hay-adaha kale ee ku lugta lahba waxay sheegeen inay arrintaasi dib uga hadli doonaan munasar maxamed cabdi radio ergo muqdisho